وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام محمد بن محمد بن محمد بن داود السنهاجي الشهير بابن الأجرومي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام حروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل الحمد لله maantay oo maalin isniin ah bisha shawaal labaatankeedii kun afar boqol soddon iyo toddobadii ee ku beegan shan iyo labaatanka bisha toddobaad laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa iyo ixsaankiisa iyo karamkiisa uu ina waafajiyey halkan inaan ku bilaabanno cilmiga loo yaqaano cilmu naxw cilmiga naxwaha ah bidaayadiisii iyo kitaabkii ugu yaraa inaan halkan ku bilaabanno ayaa ilaahayna waafajiyey subxaanahu wa tacaala cilmigan naxwaha ah waxa uu muhim u yahay qof kasta ee muslim ah maxaa yeelay waxaa ku xiran diinta islaamka oon u nisbo sheeganayno fahamkeedii ayaa wuxuu ku xiran yahay cilmiga naxwaha qofku inuu fahmo fanni kasta ee funuunta islaamka ka mida waxaa ku hortaagan oo albaabkii aada ka geli lahayd iyo albaabkii aada ku fahmi lahayd baa hortaagan fanniga naxwaha ku hortaagan ilaa naxwaha aada fahamtid oo si rasmi aada u fahamtid fanni aada fahmi karto funuunta islaamka ma laha hadday noqon lahayd cilmigii tafsiirka xadiiska fiqhiga fanni walba albaabkiisa waxaa kuu taagan cilmu naxwi lidaalika cilmigan waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay miftaaxu lculuum waa culumta dhan furaheediiu gurigu hadduu kaa xiran yahay oo furana aadan haysanin dhib weynay kugu noqon guriga sidaad uga faa'iidaysan lahayd gudihiisana aada u geli lahayd lidaalika marka cilmiga naxwaha ah waa furihii shareecada islaamka diinta islaamka funuunteeda kala duwan ee kala gedisan furaheedii waa cilmiga naxwaha ah cilmiga naxwaha ah dad badanaa waxay ka fahmeen faham khaldan oo waxay u maleeyaan cilmi aada u adag oo aada u dhib badan oo dad khawaasahee gaara mooye bulshadu aysan wada fahmi karinba inuu yahay oo uu dhib badan yahay laakiin xaqiiqadu waxa weeye waa sidaa loo malaynayo si ka duwan weeye xaqiiqadiio waa cilmi basiid ah oo aada u fudud barashadiisa iyo fahamkiisuna uusan aada u dhib badnayn laakiin muxuu ku xiran yahay saddex arrimood qof walbee doonaya cilmiga naxwaha inuu barto waa inuu saddex arrimood uu la yimaado kow waa inuu la yimaado alla ka cabsi oo rabbigii uu ka cabsanayo subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay wax walba ilaaha fura allihii wax walba ay kaaga xiraayeen haddii xiriir wanaagsan aadan la lahayn meel walba ilaahay waa kugu cuslaynaa subxaanahu wa tacaala wax walba oo fududaa oo kuu fududaan lahaa waxay kugu noqonayaan culays ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wattaquu llah wa yucallimukum ullah ilaahay ka baqa oo ilaahay ka cabsada haddaad ilaahay ka cabsataan ilaaha wax idin baraya subxaanahu wa tacaala marka asaas waxa weeye qofku inuu cilaaqada xiriirka isagae rabbigii u dhexeeya waa inuu hagaajiyo oo maxaarimta iyo manhiyaadka iyo waxyaalaha uu reebay oo xaaraamta uu ka dhigay guud ahaanba qofka horta waa inuu iska ilaaliyo cibaadadana uu badiyo markaas wuxuu heli in cilmiga naxwaha ilaahay uu u furo subxaanahu wa tacaala imaamu shaafici raximah llahu tacaala waxaa loo nisbeeyaa gabay ah shakowtu ilaa wakiicin suu'a xifdii faarshadanii ilaa tarki اlmacaasi wa aclamanii biana alcilma nuuru wanuur اllahi laa yuhda licaasi wuxuu yihi imaamu shaafici raximah اllahu tacaala shakowtu ilaa wakiicin suu'a xifdii sheekaygii wakiic ayaa waxaan u sheegtay xifdigu inuu igu xumaaday oo cilmigii aan baran waayey oo cilmigii uu igu cuslaaday fa arshadanii ilaa tarki اlmacaasi wuxuu igu hanuuniyey sheekaygu macaasida inaan ka tago oo ilaahay aanan caasin oo alla kacabsiga aan laasimo wa akhbaranii biana alcilma nuurun wuxuu sheekhu igu warbixiyey oo uu ii sheegay cilmigu inuu nuur yahay wa nuuru llahi laa yuhdaa licaasi nuurka ilaahayna addoon caasi ah inaan loo furaynin lidaalika cilmigu waxaa weeye waa kanzi iyo kayd qaali ah kaydkaas qaaligana looma furo ilaa qof ilaahay ka cabsanaya maani subxaanahu wa tacaala awalan marka waxaan iskula dardaarmaynaa qof walba ee xalqada soo xaadira iyo dadka hadda ka dhegaysanaya aaladda internetka ka dhegaysanaya oo internetka kala socda duruustan iyo kuwa tasjiilaadka kala xidhiiraya mimeriga kala xidhiiraya guud ahaanba waxaan iskula dardaarmaynaa awalan taqwa allah wax walba way noo hagaagayaan in sha allahu tacaala wax walbana sida aan u rabno ayay noo noqonayaan haddii ilaahay aan ka baqno subxaanahu wa tacaala oo ilaahay cabsidiisa aanu laasimno qodobka labaad oo muhima waxaa weeye markaad naxwahan baranayso ilaa waxaanu nidhi saddex qodobaa loo baahanya qodobka labaad waxaa weeye alhima alcaaliya qofku waa inuu qalbi wanaagsan iyo himad wanaagsan uu meesha la yimaado waa inuu himaddiisa uu isku borogaraamiyo inuu naxwaha baran karo cilmi fududna uu yahay kana guul gaarayo uuna gaari doono in sha allahu tacaala xilli isaguba uu daraaseeyo oo sheekh uu ka noqdo mudaris uu ka noqdo waa inuu go-aansado oo shaki uusan isgelinin maxaa yeelay alle subxaanahu wa tacaala xadiisu qudsi wuxuu ku yidhi ana cinda danni cabdii b anigu addoonkaygu sida uu ii malaysanayo ayaan u noqon uu yihi rabbi subxaanahu wa tacaala marka falnuxsin addanna billaah ilaahay malada aan u wanaajino inuu cilmiga ilaahay noo furayo qeybihiisa kala duwan gaar ahaan hadda cilmigan maanta aanu meeshan ku bilaabanayna naxwaha ah inaanu ka guul gaarayno ilaahay nagu guulaynayo noogu kaalmaynayo taas aanu niyeysanno oo himadaa aan la nimaadno maxaa yeelay haddaadan malo wanaagsan ilaahay aadan ka malaysanin dee sida adigu aada u malaysay oo ad isku borogaraamisay inaadan waxba fahmi karin cilmiganna uu yahay cilmi laqsi ah oo xujo ah oo cilmi caadiyaba uusan ahayn oo maskaxda bini aadamka ka tan weyn haddaad sidaa isu soo hor dhigto sidaasuu ilaahay uu kaaga dhigo nin shaacire gabyaayo wuxuu yidhi idaa lam yakun cawnun min allahi lilfataa fa awalu maa yajnii calayhi ijtihaadu idaa lam yakun cawnun min allahi lilfataa qofku hadduusan xagga ilaahay kaalmo ka haysanin faأwalu maa yajnii calayhi اجtihaaduh waxa dhaawacaya waxaa ugu horeeya dadaalkiisa dadaalkaagii ayaa kullu goynaya hadduusan ilaahay uusan ku kaalmay habeenkii o dhan aad soo jeeday cilmiga inaad akhriso maalintii oo dhan ayaad ku dadaalaysay dadaalkaagii ayaa waxaa lagaaga dhigaa mid fahmada kaasii khariba mid lugooyo kuu noqda haddii ilaahay uusan kaalmo kuu soo dirin subxaanahu watacaala oo xagga ilaahay aan lagaaga kaalmay oo xagga ilaahay aan lagaaga saacidin oo musaacado aan lagaaga furin xagga ilaahay subxaanahu watacaala awalan marka waa in hima alcaaliya qodobka labaadna himadeenna iyo muraalkeenna waa inaan dhisno oo muraalkeenna aan ka dhigno in ilaahay nagu guuleynaayo inaan wada baran doono inaan wada fahmi doono ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan ka bari dhammaan qof walba ee jalsadan soo xaadirtay in ilaahay cilmigan ugu furo qof walba ee jalsadan oo addoona ilaa wax meesha loo yimid oo intanoo addoommada ilaahay u yimaadeen addoon walba wuxuu usoo raadsaday in meeshan ilaahay cilmigan uu uga furo qof meeshan adduunyo ka soo raadiyey ama meeshan qabyaalad u yimid ama meesha cunsuriyad u yimid ma jiro intan waxay meesha isugu yimaadeen in ilaahay subxaanahu watacaala cilmigan uu ku guuleeyo oo cilmigan ilaahay uu u furo wakhtigoodiina iyo juhdigoodi iyo dadaalkoodiina saasay ku bixiyeen marka qalbigaas wanaagsan ee dadku meesha ay ku yimaadeen ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa in ilaahay uusan ku qadinin qof walba meesha uu soo xaadiro oo dhammaantiin ilaahay uu idinka dhigo kuwo cilmiga naxwaha sida ugu habboon u fahmay oo ilaahayna uu ku guuleeyo ilaa dhammaantiin aad ka noqotaan dad mudarisiin ah ee cilmigaba iyagu aqriya oo loo soo xereysto oo cilmiga iyaga loo soo doonto ilaahay idinka dhigo subxaanahu watacaala marka qodobka saddexaad ee loo baahan yahay waxaa wooye waa almujaahada dadaal in la bixiyo haddii qalbi wanaagsan meesha aada ku soo xaadirtay oo himadaadu ay sarreyso oo cilmigan inaan ka guul gaaro ayaa niyeystay aada tiraahid haddana aada iska seexatid waxba gaari maysid dadaalaa loo baahan yahay juhdi juhdiyaa loo baahan yahay casharka lagu siinayo wax badan ku celceli si qalbiga uu ugu dhego waxaa la yidhaha aلtakraar yajcalu اlximaara faqiha celcelinta shayga lagu celceliyo dameerka xataa waxbay bartaa hal qof bini aadam iska dhaaf dameerka waa xayawaanaadka midka ugu xamaaqada badanoo ugu fahamka culusoo ugu jaahilsan wey atakraar yajcalu اlximaara faqiha celcelinta badan dameerkii waxay ka dhigtaa faqiih dameerkay xataa wax bartaa soo ma aragtid fiiri hadda dameerka haddii qofku dameer uu soo iibsado oo meel fog dameer uu ka soo iibsado oo suuqaa uu uga shaqaysto dameerka oo guriga uu soo baro oo guriga uu ku xiro habeenka ugu horeeya habeenka labaad haddana guriga uu usoo hooyo habeen saddexaad haddana guriga uu usoo hooyo usbuuc ka bacdi dameerkii suuqa haddii laga soo daayo su usoo socdo luuq walba usoo dhaafayo luuq walba usoo marayo meeshii lagu celceliyo imaanaa gurigii lagu celceliyo qof soo tusta iyadoon jirin mararka qaar xataa waxaa dhici karta qof kale hadduu dameerkaa kaa iibsado oo uu gurigiisa geeyo inuu kaagii yimaado ilaa kanuu takraarkii ku bartay kanuu wax badan ku celceliyey muraajaceey guriguu soo istaaga marka atakraar yajcalu alximaar faqiihan celcelintu dameerkay wax bartaa xataa dameerka ay wax bartaa awalan marka qodobka saddexaad mujaahada mujaahada waa inaan la nimaadno dadaalno dadaal aan ku bixinno dadka ahlulcilmiga ah waxaa cilmiga loogu furay way dadaaleen ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin dadka dadaalay oo daacadeenna iyo waxaan jecelnahay ku dadaalay lanahdiyannahum subulana waxaanu iyagana ku hanuuninaynaa waddooyinkeen waddada ugu fiican oo shaygaa uu ku dadaalayo lagu gaari lahaa ayaan ku hanuuninaynaa marka dadaalka ilaahay wuu la jiraa addoonka dadaala ilaahay wuu saacidaa ilaahay wuu gacan qabtaa subxaanahu wa tacaala sidaas awgeed saddexdaas qodob waa muhim waa in qofku ilaahay uu ka boqo oo xiriirka isagii rabbiga u dhexeeya uu hagaajiyo waa inuu hima alcaaliya la yimaado qalbi wanaagsan waa inuu mujaahado la yimaado oo u dadaalo saddexdaas qodob haddii aan helno waan ka guul gaaraynaa in sha allahu tacaala cilmiga naxwaha waana ka guulaysanaynaa waana ka adkaanaynaa waana baranaynaa in sha allahu tacaala laakiin saddexda qodob qodob ka mid ah haddii lagaa waayo waxba ka gaari maysid naxwihii sidaas awgeed cilmiga naxwaha ah waa furihii oqoonta wuxuu kalu kobciyaa qofka caqligiisa iyo maskaxdiisa qofba xataa waxaa la tajribeeyey qofka uu ka naxwo oqoon badan yahay waa ka caqli badan yahay caqligana wuu kobciyaa bini aadamka miftaaxyana furana wuxuu u yahay culumta islaamka oo dhan ayaa u baahan cilmiga naxwaha ah marka sababta keentay naxwo in la bilaabo naxwaha wuxuu ka mid yahay culumta la diiwaan geliyey oo la alifay xilligii rasuulka ka bacdi salى اllahu wasalam wbaaraka calayh culumta la qoray bacda rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam ayuu naxwuhu uu ka mid yahay cilmi walbana waxaa keena dejintiisa iyo in la qoro sabab un baa keenta waktigii nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi naxwaha baahi looma qabin maxaa yeelay asxaabtu waxay fahmaayeen luga alcarabiya luga alcarabiyay fahmaayeen marka baahi uma qabin inay bartaan wax faacil la yidhahyo wax mafcuul la yidhaha xaalo iyo mustatna iyo tamyiis uma baahnayn inay kala fahmaan maxaa yeelay saliiqadooda iyo dabiicadoodaaba iska naxweysnayd hadalkoodaaba iska naxweysnaa laakiin markii islaamku faafay oo futuuxaadkii islaamka dhulkii carabta u idegi jirtay jasiiratulcarab markuu islaamku ka gudbay oo loo soo dhaadhacay bilaadulcajam sida dhulkan iiraan iyo dhulkan afghanistan iyo ilaa jaynaha islaamku markuu gaaray oo dadkii carab iyo cajamiba islaamkii uu gaaray ummaddii way isdhex galeen carabtii iyo cajamtii way isdhex galeen markaasaa waxaa la dareemay in carabigii dad khaldaya la arkay oo xataa dadkii carabiga u dhashay markay la derseen ama ay guursadeen ama mucaamalo ganacsiyo ay dhex martay ayay waxay ka dhaxleen iyaguna ka barteen khaladkii waxaa isla markiiba la arkay xataa qur-aankii iyadoo la naxlinayo oo laxni faaxisha oo macnihii qur-aankuba isbeddel weyn uu ku imanayo qur-aankii iyadoo la khaldaya la arkay xataa waktigii sayidinaa cumar ayaa nin acraabiya heerbaadiye ah uu magaalada madiine soo galay markaasuu yidhi waxaan rabaa qur-aankii lagu soo dejiyey nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam in lay maqashiiyo ayaan dooni qaybo ka mid ah ninaa marka wuxuu aqriyey aayaddan ah ana allaha barii'un min almushrikiina warasuuluhu warasuuluhu laantaas way godanta laakiin isagu muxuu akriyey laantuu khaldayo wuu hoos dhigay ana allaha bariiءu min almushrikiina warasuulihi saasuu akriyay bal u fiirso laanka haddii la hoos dhigo macnaha meesha ka dhalanaya khalad weyn oo faaxishow naxwuha ahmiyadda uu leeyahay muxuu noqonaa macnuhu ana allaha bariiءu min almushrikiina warasuulihi ilaahay wuxuu beri ka yahay mushrikiinta iyo warasuulihi rasuulkiisana ilaahay beriyuu ka yahay waa khalad aada u fool xun waa macno aada u fool xun macnihii dhammaa maxaasaa u beddelay halkaa shaqal oo laamkii sida saxda godnaa in la hoos dhigay ee macnihii dhammaa isbeddel ku sameeyey ninkii acraabiga wuxuu yidhi oo qur-aanku saan miyuu leeyahay awaqad beri allahu min rasuulih oo ilaahay ma rasuulkiisuu ka beri noqday anna waa ka beri noqday u rasuulka ilaa macnihiyaa sida keenaya sayidina cumar ibnu khadaab ayaa ninkii loo sheegay hadalkiisa maxaa tiri wade ninkaasaa sidaas ku dhawaaqay xarakada iyo shaqalka uu saarana saasuu keenayu yihi macnihiisu markaasuu yihi ninkaa wuu ku khaldaye ana allaha barii'un min almushrikiina warasuuluhu macnuhuna waxa weeye ilaahay barii'un min almushrikiin gaaladuu ilaahay beri ka yahay wa rasuuluhu rasuulkiisuna oo wa rasuuluhudaas waxaa loo goday wuxuu ku cadfan yahay an allah hadaa hore rasuulkuna gaaladu asaguna beri ka yahay nebiguna salى اllahu عalيه wasalam isaguna gaaladuu beri ka yahay marka laamku uu godan yahay yuri sayidina cumar markaasuu sayidina cumar wuxuu yidhi hal la alifo ha la qoro cilmiga lagu ilaalinayo diinta islaamka oo la yidhaha cilmu naxw cilmu naxw ha la qoro riwaayo kale waxaa jira in casrigii iyo khilaafadii sayidina cali markuu talinayey oo madaxda u ahaa in la alifay oo la dejiyey cilmiga naxwaha ah oo markaas waxaa jiray sheekha naxwaha dejiyey oo alifay waxaa la dhihi jiray abulaswad addu'ali abulaswad addu'ali marka maalin habeen habeenada ka mid ah ayaa sheekhan abulaswad addu'ali reer ciraaq uu ahaa isagoo dhulkan ciraaqu ku noolaa gabadhiisii yareedaa waxay ku tiri su-aal weydiiso yaa abati maa axsanu samaa'a ay tiri nuunkii gudday ficilka hadduu tacajub yahay waa noo iman doonaa waa in aakhirkiisa la kor dhigo maa axsana maa ajmala maa aqra'a waa in la yidhaaho gabadhii way khalado waxay tihi maa axsanu samaa aabbow maa axsanu samaa markaasuu abulaswad wuxuu ugu jawaabay nujuumuha haddii nunka la godo macnihii tacajubka uu baabi'iyo macnuhu wuxuu noqon cirka yaa ugu qurux badan cirka qaybihiisa ajzaau samaa yaa ugu qurux badan markaasuu yihi nujuumaha xidigaha ugu qurux badan cirka markaasay tiri aabe sidaa ulama jeedee inamaa aradtu atacajub waxaan ula jeedaa inaan la yaabo samada quruxdeeda oo waxaan ka wadaa samada qurux badana ee kuma su-aalin samada qaybaha ugu quruxda badan iishee kuma su-aaline samadan qurux badanaa yaabaan ka wadi oo samada quruxdeedaan la yaabin markaasuu wuxuu yidhi iftax faaki afkaaga fur oo maa axsana dhi nuunka kordhig haddaad tacajub ula jeedid ficlu tacajubka waa la kordhigaahe maa axsana samaa sidaa dheh markaasaa ulajeedadaadii ay meesha ka soo bixiyoo samadu qurux badanaa markaasay noqon abulaswad udu-ali wuxuu u tegey sayidina cali bn abi aalib wuxuu yidhi laxnigii gurigayguba ka dhashay laxnigii gurigaygu ka dhashayoo dadkii luqa alcarabiya way lumiyeen luqa alcarabiya haddii la lumiyana waxaa ka imanaya shareecadii inaan la fahmin markaasuu sayidina cali bn abi aalib wuxuu yidhi naxwaha qor naxwaha qor uu yidhi cilmi naxwo la yidhaha qor oo dadku ay ku fahmaan diinta laxnigana ay isaga ilaaliyaan saasuu marka riwaayo kale waxay leedahay waxaa la dejiyey khilaafadii sayidina cali bn abi aalib oo waxaana yani sheekhi ugu horeeyey oo wax ka qoray uu ahaa abulaswad addu'ali ayaa ugu horeeyey wax wax ka qora culimmada marka selafka waxay daruuri uga dhigi jireen oo laga maarmaan inay tahay qofka daalibulcilmiba hadduu yahay oo diinta inuu fahmoba uu danaynayo inay daruuri tahay oo laga maarmaan ay tahay naxwaha inuu soo fahmo xataa sheekhi la dhihi jiray cabdulmelik ibn اlqurayb almashhuur biاlasmaci sheekhi la dhihi jiray asmaci sida kitaabkan tahdiim اlkamaal ee mizi uu iska leeyahay uu qoray iyo kutub badan oo taariikhda ka mid ah asmaci culimmadii imaamu shaafici wax soo bartana wuu ku jiray oo xagga luqadu uu imaamu shaafici sheekh ugu ahaa asmaciya wuxuu yidhi ina akhwafa ma akhaafu calىa طaalib اlcilm إida lam yacrif الnaxwa an yadkula fii qowli الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min الnaar wuxuu yidhi sheekhan asmaci la yihaaho qofka diinta akhrisanaya oo cilmi akhrisanaya hadduusan naxwaha aqoon u lahayn waxaan uga baqahayaa uu yidhi inuu galo xadiiskan uu nabigu ku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam waxaan idin yacni qofkii korkayga been ku sheega been qofkii iga sheega meeshuu naarta ka geli lahaa ha sii diyaarsado qofkii been iga sheega marka waxaa yacni noqonaa qof nabiga ku been sheegay salى اllahu عalayhi wasalam hadduusan qofku naxwaha uusan aqoonin maxaa yeelay xadiiskii ayuu wuxuu u akrinaa habkii iyo qaabkii uu nabigu u akriyey salى الlahu عalيه wasalam qaab ka bedelan oo laxni ah marka maxay noqonaya laxnigii inuu nabiga u nisbeeyo salى الlahu عalيه wasalam sidaasna uu nabiga uu ku been sheego salى الlahu عalيه wasalam sidaasna uu naar ku mutaysto maxaa yeelay qofku hadduu qawaacidka naxwaha iyo sarfiga barto wuxuu haystaa qaacidooyin uu ku waardiyeyn karo laxniga axaadiista rasuulka uu uga ilaalin karo salى الlahu عalيه wasalam ayuu haystaa laakiin hadduusan qawaacidka naxwaha oqoonin qofku xadiiskan labay mid noqon hadduusan shaqlanaynba oo kitaabka maalan lasoo daabacayoo xadiiska lagu soo daawacay hadduusan shaqlanayn taa iskaba dhaafba waxa weeye intaasoo khaladaada lagama yaabo inuu laba kelimo saxa uu ku dhawaaqo hadduusan kitaabku shaqlanayn xadiiska ah hadduu shaqlan yahana waxaa dhici kartaa waa bini aadamoo dadkii kombyuutarka qoraayey in ay qoraalkii meeshii godnayd ay hoos dhigeen sida in badan ba aan aragnay meeshii hoos dhignaydna ay godeen oo iyaguba ay khaldeena dhici karta maxaa jira marka qawaaniin iyo habab iyo qawaacid lagu waardiyeyaa jirta khaladaadkaas waa cilmiga naxwaha ah marka qofku wuxuu noqonaa qof mar walbaba ilaaliya habkii ugu habboonaa ama ugu toosnaa oo xadiiska lagu akriyi lahaa inuu ku ilaaliyo ku dhawaaqo marka sidaas awgeed culimmada salafka sidaasay waxay uga dhigi jireen daruuri ama wax laga maarmaana ay uga dhigi jireen naxwaha barashadiisa khusuusan qofkii daalibulcilmi ah oo diin inuu fahmoba doonayo naxwaha kuma xiro barashadiisa da yacni qofka yuusan iska dhaadhacsiinin dadka dhallinyarada un baa fahmi kara markaan soo qaadano tusaale sheekhan la yidhaaho imaamu lkisaa-i imaamu lkisaa-i waa imaamka weyn oo madhabka kuufigaba isaga loo nisbeeyo ee heer baqdaad ahaa imaamu lkisaa-i waa a'immada waaweyn oo quraadana waa ku jira dadka waaweyn oo quraadana wuu ku jiraa imaamu lkisaa-i suyuudi maruu ka taariikheynayo kitaabka buqyat lwucaad wuxuu ku yidhi tacallama الnaxwa calىa kibar alimaamu اkisaa-i alkisaa-i tacallama الnaxwa calىa kibar naxwaha wuxuu ku bartay isagoo waayeela afartan sano isagoo jira uu bilaabay naxwaha kabacdina wuxuu noqday imaam hogaamiye cilmiga naxwahaba looga dambeeyo marka waxaa weeye waxaan sidaa u leeyahay meeshan waxaa uga jeedaa dad xoogaa waaweyno afartan iyo konton jir iyo ah marka dadkaas yaysan niyad jebin oo qalbi jebinoo waxaa laga yaabaa kisaa-i oo kale in ilaahay ka dhigo kisaa-i oo kale in ilaahay uu ka dhigo marka kisaa-i isagoo afartan sano jira kabacdi ayuu cilmiga naxwaha uu bartay ilaahayna wuu ku guuleeyey subxaanahu watacaala sidaas awgeed waxyaalaha sababta ugu ahaa kisaa-i waxaa ka mid ahaa markuu cilmigan baranaya naxwaha safaruu ka yimid markaasuu dad naxwaha yaqaano oo geed hoos fadhiya uu wuxuu is yidhi geedkan ku naso markaasuu wuxuu yidhi qad cayiitu kisaa-i wuxuu yihi qad cayiitu wuxuu rabay inuu yidhaaho qad acyaytu waan daalay acyaa afcalo waxaa laga sameeyaa markii daalka xibna laakiin cayiitu marka mujaradka ficilo laga sameynayo cayiitu waa markii maskaxda aada ka daasho ama shaygan aada karti aada ku gaarto aada weyso ayaa cayiitu la yidhaha laakiin murqahan ka daalay markaad leedahay acyaytu yaa lagaa rabaa inaad tira marka isaguna wuxuu yihi sheekhi cayiitu markaasi waxay yidhaaheen intaana waa la eg tahay mana taqaanid luga alcarabiya iyo naxwi acyaytu dhe cayiitu yacni waxaa la yidhaha markaad maskaxda ka daasho laakiin murqaha markaad ka daashid acyaytu dheh markaasuu yidhi oo muxuu yahay cilmiga sidan lagu baranayo waxaan la kala ilaalinayo magacii markaasaa la yidhi waa cilmu naxw iyo sarf markaas kabacdii wuxuu u xeraastay sheekii la dhihi jiray mucaad alharaa mucaad alharaa u naxwaha akri jiray markaas kabacdi afartan sano kabacdi uu naxwaha bartay marka taasaa sabab ugu ahayd imaamkan weynood maqasheen imaam siiba weyn raximah اllahu tacaala isagana yaraan kuma uusan baran naxwaha weynunuu ku bartay weliba cilmiga xadiisku u badnaa sheekha markii hore xadiisuu ka bilaabay cilmigii marka sheekhiisii xamaad ayaa siiba weyhi sheekhiisii xamaada wuxuu ku yidhi akri xadiiska markaasuu laysa min asxaabi ilaa man low shiئtu la akhadtu calayhi laysa abadarda xadiiskaasuu akrinaya markaasuu wuxuu yidhi siibaweyhi laysa abudardaa abuu uu ka dhigay meeshii laga rabay abaa laysa abadardaa wuxuu yidhi laysa abudardaa sheekhiisii xamaad wuxuu ku yidhi laxanta ayuha alacjamiy hadal khalada axaadiistii nabiga waad ku cayaartay waad laxnisay salى اllahu عalayh wasalam markaasuu wuxuu yidhi laatacalamana cilma laa yulaxinunii bacdaka axad cilmi waxaan baran doonaa qof adiga kaa dambeeya uusan laxni igu tilmaami doonin markaas kabacdi isaguna naxwihii uu u xereysto naxwihii uu raadsaday fabalaga maa balag heerkii uu ka gaaray waa la ogaa ilaa imaamu nuxaad uu ka noqday imaamkii naxwooleyda oo dhan uu siibaweyhi uu noqdo marka sidaasaa labada imaamba oo naxwaha hogaaminaya waxay naxwaha ugu barteen iyagoo weyn ay naxwaha ay barteen taasaa waxaa ku tusinaysa cilmigani cilmi iska fudud oo basiida inuu yahay u baahan yahay saddexdii arrimood oo aanu soo sheegnay keliya uu u baahan yahay baahida naxwaha loo qabo culimmada qaar waxay ka tiriyeen gabay oo waxay yidhaaheen in shiئta nayla اlcilmi wاlآadaabi وbaraacة fii fahmi kuli kitaabi fabdaأ bcilmi الnaxwi fahwa asaasuha laa ymtari fi da ulu اlأlbaabi waxay yidhaaheen in shiئta nayla اlcilmi wاlآadaab haddaad doonayso cilmi iyo aadaab inaad gaartid wa baraacatan fii fahmi kuli kitaab kitaab kasta fahamkiisa inaad ku saro martid oo si wanaagsan kitaab kasta aad u fahamtid haddaad doonaysid fabda bicilmi naxwi cilmiga naxwaha ku bilow fa huwa asaasuhaa culumta dhan isagaa asaas u ahee cilmiga naxwaha ku bilaabo isagaa asaas ah laa yamtari fi da ululalbaabi arrinkanna kuma shakinayaan dadka caqliga leh inuu arrinku sidaas yahay qof caqligoo ku shakinaysa ma jirto inuu almu yani naxwaha asaaskii diinta uu yahay oo cilmi walbana fahamkiisa looga baahan yahay naxwaha in shiئta nayla اlcilmi wاlآadaabi وbaraacata fii fahmi kuli kitaabi fabdaأ bcilmi الnaxwi fahwa asaasuha laa ymtari fi da ulu اlalbaab dadka caqliga u saaxiibka ah kuma shakinayaan ta wax shakiya ma gelinayaan waxaa kaloo nin sheekh kale gabay uu tiriyey uu ku yidhi man faatahu naxwu fadaka alأkhrasu qofkii naxwuhu uu dhaafo oo naxwo aan baran fadaka alأkhrasu kaas waxaa la yidhaahaa aflaawo yacni ma hadli karo w kelimaduu ku hadlaba waa laxni kelimaduu ku hadlaba waa kelimo khaldan wa fahmuhu fii kulli cilmin muflisu cilmi kastana fahamkiisa wuxuu ku yahay sabool cayr wax si khaldan wax walba u fahmaa wax walba aayaddii si khaldan xadiiskii si khaldan uu u fahmi wax walbaba si aan loogu talagelin ayuu u fahmi wa qadruhu bayna alwaraa mowduucu sharaftiisana makhluuqa dhexdiisa way ku liidataa oo sharaf iyo qiimo ma lahanoo khudbo lama istaagi karo oo kitaab masjid dhexdiisa kuma akriyi karo oo ma daraasiin karo tafsiir ma daraasiin karo fiqhi iyo xadiis ma akriyi karo maxaa yeelay qof hal kelimoo saxan aan ku dhawaaqi karinba goormuu sheekh noqdaa oo dad isagu wax u faa'iideeya hal kelimo oo saxan maba ku dhawaaqi karo wa qadruhu bayna alwaraa mowduucu wa in yunaadir fahwa almaqduucu hadduu dood galo iyo munaadara cilmiya uu galo oo masale cilmiya uu qof kala doodana isaga un baa laga rayna maxaa yeele waxaa ku filan waxaan xadiiskan aada deliishanayso bal macnee xadiiskan aada deliishanayso bal noo macnee noo fasir haddii macnee la yidhaaho waxaa laga yaabaa macnihii meeshii loogu habboonaa inuu faacil ka dhigo inuu mafcuulba ka dhigaba macno ahaan meeshii xaalada loogu tala galana mustanihii macnihiisii inuu saaro oo markaas ay qabsato dee adigiiyaba nafsadaadiiba aan dhisnayn oo nafsadaadii marka hore soo dhiso nafsadaada marka hore keen marxalo aad wax ku baratid oad wax ku fahmi kartid laa yahtadii lixikmatin fi dikri dikriga waxaa loola jeedaa qur'aanka kariimka ah xikmadda qur'aankana maba fahmi karo kuma hanuuni karo qur'aanka asraartiisa iyo xikmadaha iyo ulajeeddada iyo maqaasidda qur'aanka laga leeyahay qof naxwo yaqaan unbaa si dhaba u fahmi kara maxaa yeele ilaahi subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay inaa anzalnaahu qur'aana carabiya lacalakum tacqiluun qur'aanka waxaan soo dejinnay luga alcarabiya qawaacid carabiyuu qur-aanku ku socdaa qawaacidkii carabiga ahaa naxwaha ugu horeeya hadduusan qofku fahmin qur'aankii ma fahmi karo wamaa lahu fii kaamidin min fikri mas'alo qarsoonna kuma fekeri karo ma soo saari karo masalo kaamid ahoo qarsoon ma fahmi karo oo ma soo saari karo naxwaha marka qaabka daraasada aan u akrinayno qaabab fara badan ayaa loo akriyaa naxwaha wuxuu ku xiran yahay markaas mustawaha ama heerka uu joogo qofka loo akrinaayo innaga hadda nidaamka aan ku akrinayno kitaabkan ajruumiga markaan bilaabayno in sha allahu tacaala wuxuu noo noqon doonaa nidaamka ugu fudud oo qofku uu wax ku fahmi karo qawaacid badan dowrkan ma akrinayno shuruudo badan ma akrinayno waxaan ugu talagalnay qof marxala bidaa'iya maraayo marxala ibtidaa'iya qof maraayo oo weli aan soo fadhiisanin meel naxwo lagu akrinaayo qofkaasaan ugu talagalnay waxaa kaloo ka faa'iidaysanaya qofkii naxwo soo arkay laakiin uusan u nidaamsanayn uusan isugu aadanayn isagana wuu ka faa'iidaysan karaa si ay naxwihii uu ugu tixmo oo bilow ilaa dhammaad hal silsilad ay naxwihii isugu tixmaanna wuu ka faa'iidaysan karaa sidaas awgeed dowrarka dambe ayaan qawaacid iyo shuruudo iyo wixii kitaabku uu u baahnaa naxwuhu inta ilaahay naga fahamsiiyo oo ilaahay uu na karsiiyo aan ka sheegi doonaa hadduu ilaahay na gaarsiiyo in sha allahu tacaala laakiin dowrkan ugu horeeya waa nidaam yacni aan u akriyi doono dadka ibtidaa'iga ah si bal loogu fahmo oo dadka bilowga ay uga baxaan bilowga markii laga baxo oo albaabka xoogaa furmo markaas wey marka qawaacid in sha allahu tacaala aan intaan ka gaarno ilaahay naga waafajiyo aan aqriyi doono marka waa marxala ibtidaa'iya waxaan ka bilaabaynaa koow naxwo maxaa la yihaha maa huwa naxw magaciisa maxaa la yihaha koow waxaan ka bilaabaynaa almabaadi alcashara almabaadi alcashara oo fanni kasta uu u baahan yahay qofka bilowga ah inuu fahmo mabaadi cashara waxaa weeye waa yacni masaa'il daruuri ah fanniga markuu bilow yahay inaad fahamtid haddii kale fannigiiba uusan kuu furmaynin ama fannigiiba si wanaagsan aadan u fahmi karin waa xaddulfanni fannigan aan akrinayno in la qeexo muxuu yahay horta waxaan aan baranayno waxaan haddana qaadanaynaa mowduuc alfan fannigan aan baranayno muxuu ka hadli doonaa waxaan kaloon qaadanaynaa algaaya gaayat اlfan gaayat اlfani wa faa'idatuhu wa hamaraatuhu maxaan ka helaynaa fanniga naxwaha haddaan akhrisanno miraha aan ka goranayno maxay ta maxaan ka faa'iideynaa waxaan kaloon ka hadlaynaa istimdaad alfan fannigan xaggee ku tiirsan yahay maxaa deliil u ah faacil inuu marfuuc yahay mafcuul bihi uu mansuub yahay xaala ay mansuub tahay maxaa deliil u ah xaggee ku tiirsan yahay oo marjic u ah fanniga waxaan kaloon qaadanaynaa baranaynaa nisbat اlfani bayna alfunuun fannigan markii funuunta kale la barbar dhigo ma funuunta kale ayuu la mid yahayo isku si uunbay u hadlaan mise waa ka duwan yahay funuunta kale waxaan kaloon baranaynaa ismulfan fannigan maxaa la yidhaha magaciisa magicii waxaan kaloon baranaynaa fadluhu wa darajatuhu fannigan fadliga iyo darajada iyo qiimaha uu leeyahay barashadiisa waxaan kaloon qaadanaynaa xukmulfan diintu maxay ka qabtaa naxwo in la barto ma jaa-isa wax iska bannaana ma sunna ma farducayna ma waajib kifaa'iya shareecada islaamka maxay ka qabtaa naxwo in la barto waxaan kaloon qaadanaynaa awal man wadaca annaxwa yuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo naxwaha qoray yuu ahaa tobankaas markaan fahamno waxaa markaas noo fududaanaysa alkalaam huwa lafdu اlmurakab almufiid bilwadci inaan galno markaas waxaan ka bilaabaynaa xaddu lfani horta muxuu yahay ma huwa naxw haddii la qeexo naxwo muxuu yahay naxwo muxuu yahay ayaan ka bilaabaynaa qofka markii xisaabta cilmiga xisaabta loo bilaabayo maxaa laga bilaabaa ma huwa alxisaab xisaab maxaa la yihaa mabaadidan casharada ah fanni walba iska leh culumtan maadiga waa sidaas fanni walba xisaab marka la yani la barayo ardayga iskoolka dhigta chemistry marka la barayo biology la barayo waxaa laleeyahay chemistry maxaa la yidhaah yacni mar walbaba qofka waa in la siiyo tacriif waa inay u qeexan yihiin waxan uu baranayo naxwo maxaa la yidhaah tacriifkiisu waxa weye waa cilmun biqawaacida يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية حال تركيبها وحال يرى علميا علم بقواعد وإن لأقاده نظام يال نظام قواعد بمعنى القوانين وحرر حرر إن لأقاده حرر yucrafu biha xeerarkaas oo lagu garan karo axkaam awaakhir اlkalimaati alcarabiya erey kasta oo carabi ah meesha ugu dambeysay aakhirkiisa aakhirkaa xukunkii aada siin lahayd xeerar aada ku baranayso naxwo maala markaan idhaaho lan yatacallama alkaslaanu annaxwa lan yatacallama alkaslaanu annaxwa qofka wehsilowga ah naxwo ma barto markaan idhaaho yatacallama aakhiru lkelima waa miimkaas miimkaas ma godaynaa ma waxaan leenaha lan yatacallamu ma kor dhigaynaa lan yatacallamaan leenahay ma hoos dhigaynaa lan yatacallami waxaana bari kara xeerarkii aan ku baran lahayn waxaas waa midka hadda aan u fadhino waa naxwa la yidhaha oo waxaa noo iman doonta ficilka mudaarica ereygan lan haddii hore laga geliyo in la kordhigaayo oo in la kordhigo ay waajib tahay oo in la yidhaha lan yatacallamu aysan banaanayn lan yatacallami in la yidhahna aysan banaanayn oy waajib tahay inaan kordhigno lan yatacallama ma barto albaliid alkaslaan qofka wehsilowga ah annaxwa naxwaha ma barto annaxwadaas aakhirka inaan kor dhigayno qawaaniintii iyo xeerarkii aan ku baran lahayn wey midda hadda aan u fadhino naxwaha wey alkaslaanu inuu godan yahay inuu hoos dhigan yahay inuu kor dhigan yahay xukunkii aan saari lahayn waa waxa naxwaha lagu bartay naxwaha waxa lagu bartay marka waa cilmun biqawaacid waa cilmi lagu ogaado habab iyo xeerar yucrafu bihaa lagu garto axkaamu awaakhir اlkalimaat alcarabiya kelimaadka carabiga aakhirkooda xukunka uu qaadanayo xaala tarkiibihaa xaala tarkiibihaa maxaa loola jeedaa kelimada markii labo iyo saddex ay gaarto ilaa markaasay xukun u baahanta maxaa yeelay kelimada kow carabiga wuxuu ka bilowdaa xuruuf اlhijaay markuu googo-an yahay alif ba ta tha jim xa ilaa ya carabiga dhan ereyadaas xuruuftaasoo laysu geegeeyey ayaa waxay noqonaya kelimo hadda tusaalan tusaale ahaan fa'da fa'da markii keligeed meesha ay ku qoran tahay macno miilada miim haddaan meel ku qornana macno ma leeyahay miimka xuruf lijaa'i markay gooni gooni yihiin wax macnaa ma laha laakiin fa'dii markaan soo qaadano oo miimkan aan ku darno muxuu noqonaa famun markaas macno ma yeeshay macnuu yeelana soo maha famun macnuu yeeshay waa af uu noqday cayn markaan meeshan dhigno macno ma laha cayn keligii laam markaan dhigno macno ma lahan miim markaan dhigno macno ma lahan saddexdooda laakiin markaan isku xirno cilmun aan nihaaho markaasi macno yeelana kelimi noqna cilmi l cilmi oqoon hal kelimo markay madax bannaan tahay kelimada markay madax bannaan tahay iyaduna waa noo iman doontaa haddaan kelimo kale loo geynin ma dhali karto faa'iido dhammaystiran faa'iido dhammaystiran ma dhali karto oo markaan kelimada cilmi aan u geyno erey kaloo naafic markaasaa waxaa noo iman kara faa'iido dhammaystiran oo waxaan leenahay alcilmu naaficun cilmigu nafciyuu leeyahy laakiin hal kelimo keligeed wax faa'iido dhammaystiran kama fahmi karno faa'iido dhammaystiran ma yeelan karto marka naxwaha waxaa la yidhaha cilmun biqawaacida yucrafu biha awakhiru اlkalimaati alcarabiya xaala tarkiibiha xaala tarkiibiha waxaa loola jeedaa kelimada markii kelimo kale loo geeyo markaasi axkaam yeelataa alcilmu naaficun lan yatacalama alkaslaanu annaxwa isugeynta waxaa weeye waa ereyada faraha badan oo laysku keenay ayib mawduuc mawduucu اlfanni naxwaha muxuu ka hadlaa waxaan baranaynaa naxwa muxuu ka hadlaa naxwa wuxuu ka hadlaa alkalimaat اlcarabiya min xayثu min xayثu yubxaث waxaa la baaraa can axwaali awaakhirihaa min xayثu yubxaث can axwaali awaakhirihaa kelimaadka carabiga aakhirkooda la baarbaaraa ma godaynaa ma kordhigaynaa ma hoos dhigaynaa mucrab miya mebni miya muxuu yahay kelimadani caamil miya iyada miyaa shaqaysa macmuul miya ma lagu shaqeeyaa waxaasoo dhan aan ku ogaanayna gaayat اlfani fanigan maxaan ka faa'iideyna faa'iido maxaa nooga dhalanaysa intaasoo dadaala haddaan bixino gaayat اlfani waxaa weeye waa sawn الlisaan عن الخطأ في الكلام والاستعاaنة به على فهم كلام الله وكلام رasuuله صلى الله عليه وسلم غاayada ama faa'iidada aan ka gaarayno naxwaha barashadiisa waxaa weeye sawn اللisaan عan الkhaطأ waa in carabkaana aan ka ilaalino gefka carabka waa inaan gefka ilaalino sawn اللisaan عan الkhaطأ في الكلام hadalka carabiga inaan si khalada ugu dhawaaqno ayaa naxwuhu naga ilaalina hadalka carabiga si khalada inaan ugu dhawaaqno ayaa naxwuhu naga ilaalin wاlisticaanaةu bihi calىa fahmi kalaami اllahi wa kalaami rasuulihi salى اllahu عalayh wasalam waxaa kaloon u kaalmaysanaynaa faa'iidada aan ka helayno naxwahay tahay ilaahay hadalkiisii sidaan u fahmi lahayn qur-aanka macnihiisii iyo rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam axaadiistiisii axaadiista macnahooda sidaan u fahmi lahayn ayaa naxwaha nooga xihan marka maxaan ka faa'iideynaana macnaheedu waxaa weeye in khaladaadka carabiga aan iska ilaalino inaan ku fahamno qur'aankii macnihiisii inaan ku fahamno axaadiista macnahoodii istimdaad اlfan fanigan xaggee ku tiirsan yahay xaggeese marjic u ah iyo laabasho xaggeese daliil u ah xaggee laga soo qaatay istimdaadka faniga naxwuhu wuxuu ku tiirsan yahay alkitaab waالsunna wa kalaamu اlcarab alfusaxaa saddexdaasuu ku taagan yahay alkitaab waالsunna faacil inuu marfuuc yahay xaggee laga soo qaatay maxaa u daliila qur'aankaa daliil u ah waxaa daliil u ah axaadiista nabiga salى اllahu عalayh wasalam waxaa daliil u ah kalaamu اlcarab alfusaxaa carabtii fasiixa ahayd oo toosnaa hadalkoodu oo hadalkoodu uu waafaqsanaa sida sawaabka ah carabtaas hadalkooda iyo gabayadoodana waa la deliishadaa iyo mahmaahadoodii saddexdaas ayaa marjic u ah ama asaas u ah naxwaha almasaa'il masaa'ilka uu ka hadlo maxay yihiin masaa'il fanniga masaa'ilkiisu maxay yihiin uu ka hadlayo masaa'ilkiisu alqawaacid اlbaaxiثa can awaakhir اlkalimaati اlcarabiya waa qawaacid waa qaacidooyin iyo xeerar albaaxiثa ee baarbaara can awaakhir اlkalimaati اlcarabiya kelimaadka carabiga aakhirkooda qaacidooyin baarbaara ayuu ka hadlaa naxwaha alqawaacid albaaxiثa can awaakhir alkalimaat alcarabiya nisbada fanniga fanniga nisbadiisa nisbada waxaa loola jeedaa culumta kale sida xadiiska iyo fiqhiga iyo sarfiga iyo balaaqada miyay isku hab u shaqeeyaan mise wuu ka shaqo duwan yahay culumta kale nisbadiisa waxaa weeye waa atabaayun watakhaaluf funuunta kale wuu ka duwan yahay waana khilaafsan yahay habkuu u shaqaynayo cilmi u shaqeeya ma jiro hab u gaaruhu u shaqeeya laa fiqhi walaa sarfi walaa xadiis walaa tafsiir nidaamku u shaqaynayo waa nidaam isaga u gaara naxwa qaacidooyinkiisu waa qaacidooyin isaga u gaara fadli fadlulfani naxwaha wax fadligiisu muxuu yahay darajadiisa iyo qiimihiisu fadligiisu waxaa weeye waa fawaqaanuhu wa rujxaanuhu calaa saa'iri اlculum culumta kale carabiga ah isagaa ka sareeya kana raajixsan maxaa yeele waa furihii luga alcarabiya balaaqadii ma fahmi kartid sarfigii ma fahmi kartid mantiqii ma fahmi kartid isaga adigoon fahmin naxwihii adigoon soo fahmin marka wuu ka sareeyaa culumta kale carabiga isagaa ka sareeya waa waadicu naxwi naxwaha yaa dejiyey awal man alafa naxwa yuu ahaa ilaa fanni walba sheekha ikhtiraacay oo kitaab ka qoray maثala sarfiga mucaad bnu muslim alharaa ayuu ahaa sheekhi ugu horrey markaan sarfiga gaarno ayaan isagana ka sheekaysan doonaa cilmigan oo la yihaaho isagana usuul اlfiqhi qofkii ugu horeeyey kitaab ka qora wuxuu ahaa imaamu shaafici naxwahana wuxuu ahaa abulaswad addu'ali sheekaasaa ugu horeeyey wax kitaab ka qora abulaswad addu'ali ismu اlfani magaca fanigan abulaswad addu'ali isaga wuu bilaabay naxwaha laakiin kabacdi waxaa sii faahfaahiyey culimadii ka dambeysay ilaa laga soo gaaro khaliil bnu axmed alfarahidi imaam siibaweyhi imaam kisaa-i ilaa casrigii laga soo gaaro ibnu malik ilaa culimmadii dambe oo sheekhan ibnu ajrumi laga soo gaaro laakiin isagu idibada u aasay asaaskii naxwaha isagaa dejiyey abulaswad addu'ali ismu lfani maxaa la yidhaha magaciis fanigan aan akhrisanayno magaca wuxuu ku xeel dheer yahay annaxw naxwahaas magaciisa waxaa la yidhaha naxwu waa magaca uu ku caanbaxay magaca uu ku caanbaxay tobankii ma sheegna ya alxad almawduuc algaaya almustamad almasaa'il alnisba ism fadl waadic xukun ya xukunkii ma sheegna ha xukunkii xukunka waxaa weeye shareecada islaamka maxay ka qabtaa barashada naxwaha xukunka barashada naxwaha waxaa weeye alwujuub اlkifaa'i calى ahli kuli naaxiya wاlwujuub اlcayni calى qaari'i tafsiir wاlxadiis xukunka sharcigu ka qabo waxaa weeye alwujuub اlkifaa'i calى ahli kuli naaxiya qolo walboo meel isla degan ama magaalo isla degan wuxuu ku yahay fardulkifaa'i fardulkifaa'i macnihiisu maxaa weeye ugu yaraan hal qof waa inay ka taqaano magaalada muqdisho oo kale ugu yaraan hal qof waa inay ka taqaano haddii la waayo magaalada muqdisho hal qof oo naxwo yaqaana kulli heer muqdisho way wada dembaabaya dembi wada gelayan maxaa yeelay shareecadii islaamkii faniga lagu waardiinayo wey axaadiista in la khaldo oo khalad loo nisbeeyo nabiga sala allahu alayh wasalam kana lagu waardiiyey fahamkii diinta ku xihan marka ummaddii meel wada degan bu wuxuu ku yahay fardu اlkifaa'i wاlwujuub اlcayniy calىa qaari'i tafsir wاlxadiis fardu caynna wuxuu ku yahay oo si gaara uu waajib ugu yahay qofka doonaya inuu akhristo tafsiirka iyo xadiiska tafsiirka iyo xadiiska qofkii doonaya inuu akhristana wuxuu ku yahay fardulcayn si gaaruhu qofkaas waajib ugu yahay maxaa yale waa tii hadalkii asmaci aan hore usoo sheegnay uu yidhi qofka daalibulcilmigaa hadduusan naxwaha aqoon u lahayn waxaan ka baqi inuu nabiga ku been sheego salى اllahu عalayhi wasalam nebiguna wuxuu yihi qofkii igu been sheega waa ahlu naar waa ahlu naar qofkii igu been sheega marka tobankaas aan soo xafidno waa xad اlfani mowduuca gaayada istimdaadka masaa'il nisba magaca oo ism loola jeedo fadliga waadic iyo xukmu sharci tobankaas waxaa laysku yidhaha almabaadi alcashara markaas waxaanu gelaynaa kitaabka innagoo markaas yani calaa cilmin wa calaa basiira ah waxaan qaadanaynaa oon intaas raacsiinaynaa sheekha kitaabka iska leh taariikhdiisa sheekhan kitaabkan iskale ajruumiga magiciisa waxaa la dhihi jiray moxamed aabbihii iyo isagu isku magacay ahaayeen moxamed ibnu moxamed awowgiina waxaa la dhihi jiray daawuud wuxuu u nisbo sheegtaa qabiilo la yidhaaho sanhaaja asanhaaji waa qabiiladii uu ka dhashaa waxaa la dhihi jiray sanhaaj wuxuu ku dhashay dhulkan la yidhaha fas uu ku dhashay waa dhulka maroca maqribka bilaad lmaqrib dhulka wadanka maroca fas ayuu ku dhashay wadanka la yidhaha taariikha hijrigu markuu ahaa lix boqol toddobaatan iyo labadii lix boqol iyo toddobaatan iyo labadii uu dhashay waa isla sanadkii uu geeriyooday imaam imaamkan alfiyaha iskale moxamed ibn cabdillaahi ibnu malik sheekha alfiyaha iskale sanadkuu dhintay uu sheekhan isna dhashay waa ilaahay towfiiqdii subxaanahu wa tacaala ilah maamulka iskale sheekha alfiyaha iskale sanadkuu dhintay uu isaguna dhashay sheekha ajrumiga yani kitaabkan ajrumiyada iskale sheekha waxaa mashaayikhdiisa ugu weynaa oo qur-aanka markuu xifdiyey uu cilmiga ka bartay naxwaha iyo sarfiga iyo fiqhiga iyo xadiiska iyo tafsiirka sheekii la dhihi jiray moxamed ibnu cali alkhasaani moxamed ibnu cali alkhasaani sheekhaas wuu ka bartay cilmiga naxwaha iyo sarfiga balaaqada tafsiirka iyo cilmu اlxadiis iyo fiqhi ayuu ka bartay sheekha wuxuu ahaa sheekh saalixa oo ilaahay caabuda oo ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadiisa ku horeeya uu ahaan jiray moxamed ibnu moxamed ibnu daawuud sanhaaji wuxuu laakiin ku magac dheer yahay ibnu laajuruumi ibnu laajuruumi bidami ljiim ibnu alaajuruumi ibnu laajuruumi ibnu laajuruumi aajuruumi macnihiisa waxaa weeye waa luqa luqada berber luqada berbera waxa la yidhaha aajuruumi markii carabi loo fasiro alfaqiir الsuufi alfaqiir الsuufi faqiirkii suufiga ahaa saasay noqon macnihiisa ajuruumi markii carabi loo fasiro alfaqiir الsuufi sheekhan marka sheekh caabidahoo cibaadada ilaahay subxaanaه wa tacaala ku xeel dheer uu ahaa imaam suyuudi raximah اllahu tacaala wuxuu uga taariikheeyey kitaabkiisa la yidhaha buqyaة اlwucaad wuxuu yihi wayashhadu bisalaaxihi cumuumu nafci bimuqadamatih waxaa ka markhaati kacay uu yidhi addoon ilaahay doortay inuu ahaa kitaabkiisa oo ummaddu ku nafcisay maxaa yeelay kitaabkiisu waa camalkii sheekh waa kasabkii sheekh qofka camalkiisa in la aqbalay iyo inaan la aqbalin waa khusuusiye ilaahay unbaa og subxaanahu wa tacaala laakiin calaamaad uu ilaahay u sameeyey lagu garan karo calaamaadka waxaa ka mid a qofka camalkiisa iyo cilmigiisu inuu sii faafo cilmigiisu inuu sii faafo oo jiilba jiil ay sii kala dhexlayaan waxay deliil u tahay in la aqbalay addoonkaas marka imaamu suyuudi wuxuu yidhi inuu sheekha ilaahay doortay oo saalix ahaa waxaa tusinaya in kitaabkiisii ummadda dhan ilaahay uu ku anfacay qof kastee naxwo baranayo ajruumiyuu ka bilaabaa ilaahayna waa u barakeeya oo ilaahay waa u furaa cilmiga waxaa jira kutub fara badan oo sida naxwaha qaabka naxwaha loo qoray oo loogu talagalay dadka bilowga naxwaha ku ah inay usluub ay wax ku fahmaan loo qoray laakiin kutubtaas sida naxwaha dadka ilaahay u jeclaysiiyey kitaabkan ajruumiga ah kutubtaas ilaahay dadka saas ulama uma jeclaysiinin maxaa yeelay kitaabka wuxuu ka tarjumi qofka qoray qalbigiisa iyo cibaadadiisii iyo wanaagga ilaahay agtiisa uu ku lahaa kitaab walba wuxuu ka tarjumi qofkii qoray wanaagga ilaahay agtiisa uu yaalla haddii marka boqol kitaab aada qortid ilaahay subxaanahu watacaala uusan ku dooranin kitaabkaagi wuxuu noqonaa kitaab aan nafci sidaasa aan lahayn wuxuu noqonaa matruux fi zawaaya kitaab layska tuuro oo hami sidaasa iyo qalbi sidaasba aan loo haynin marka kutub badan ayaa la qoray sheekha gadaashiis oo culimo badan ay ugu talagaleen in ajruumiga booskiisii ay buuxiyaan kutubtaas booskii ajruumi inay buuxiyaan qaarkood ay isticmaaleen cibaaraad fudud oo dadka suuqa ay ku hadlaan carabiga suuqa lagu hadlo suuqa lagu isticmaalo iyo dadka iskoolaadka dhigtay ee nidaamka akaademiga wax ku soo bartay cibaarooyin ay jecel yihiin ay qaarkood ku qoreen maca daalika dadkii waa la jeclaysiin waayo dadkii oo dhan waxaa la jeclaysiiyey ajruumigii wixii ilaahay doorta un baa soconaya subxaanahu wa tacaala marka suyuudi wuxuu yidhi sheekha inuu saalix ahaa waxaa ka markhaati kacaya dadkii oo la jeclaysiiyey kitaabkiisa oo ay ku nafciyeen muqadamadiisa ilaahayna subxaanahu wa tacaala cilmigii uu ugu furay sheekha ajruumiga kaliya kitaabkan ajruumiyada kaliya ma qorin wuxuu kalu qoray kitaab la yidhaha faraa'id اlmacaani a sharxu xirzi اlmacaani oo kitaabka shaadibiyada uu ku sharxay sheekhu faraa'id اlmacaani sharxu xirzi اlamaani sharxu xirzi اlamaani waa shaadibiyaduu ku sharxay kitaabkaas kitaab hadda maطbuuca oo hadda lasoo daabacay ma aha walidaalika sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu ku geeriyooday isla meeshii uu ku dhashay fas ayuu ku geeriyooday taariikhu markuu ahaa toddoba boqol labaatan iyo saddexdii toddoba boqol labaatan iyo saddexdii taariikha hijirigu markuu ahaa uu dhulka faas uu ku geeriyooday sheekha raximah اllahu tacaala intaas ayaana uga kaaftoomeynaa muqadamadii iyo hordhacii aan ka sameyneynay kitaabka inta aanaan gudaha u gelin beriba laga bilaabo in sha allahu tacaala icraabkii iyo tusaalihii iyo miisaalkii iyo fahamkii naxwaha ayaa noo bilaaban doona hada wabilahi towfiiq